alxamdu lilah rab اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa'i walmursaliin sayidina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima clamtana wcallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilahi calaa kulli xaal faslu fi shuruudi اlimaami اlacdami wa bayaani inciqaadi طuruq اlimaama waxaa u fasal yahay shuruudda uu leeyahay imaamka weyn ama mas-uulka ugu sarreeya dadka muslimiinta ah shuruudda laga rabo imaamnimadiisu duruqda iyo waddooyinka ay ku guntanto ee ay ku xidhanto ayuu inooga hadlayaa halkan waxaa sheekhu inoo soo tilmaamay ama aynu soo haynay buqaad buqaadna waxaynu nidhi waa kuwa ku baxay ee ka hoos baxay imaamkii weynaa ee muslimiintu ay lahaayeen idan waxaa loo baahday markaa imaamku muxuu yahay in la isweydiiyo imaamkuna waa kaa qaa'imka ku ah ee ku taagan khilaafadii nebinimada xagga ilaalinta diinta iyo ku maamulidda adduunyada waa martabo iyo derajo ciddii garanaysaa agteeda aad iyo laxaad u weyn waayo wuxuu istaagayaa halkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo nebi moxamed halkuu taagnaa wuxuu taagnaa inuu diinta ilaaliyo u taagnaa adduunyadana ku maamulo waaba intaa waxa madaxnimadan loo samaysanaya waxa weeye in diinta la ilaaliyo oo dadka diintooda loo ilaaliyo adduunyadana lagu maamulo oo lagu iyada lagu maamulo oo lagu siyaasadeeyo taas ayaa la yidhaahdaa marka qiimo weyn bay leedahay sidaa daraaddeed baa shuruudda marka imaamka laga doonayo culimmadu ay uga hadleen waayo arrinkiisa ayaa sidaa u weyn markaa wuxuu uhi sheekhu raximahu llahu tacaala shardulimaami imaamka shardigiisu waxa weeye kownu hanshiisa musliman waa inuu yahay muslim mukallafan waa inuu yahay mid mukallaf oo qaangaadho caqli leh xuran waa inuu yahay mid xora dakaran waa inuu yahay mid lab qurashiyan waa inuu yahay reer quraysheed mujtahidan waa inuu yahay nin xagga diinta iyo fiqiga ijtihaad ka gaadhay shujaacan waa inuu yahay mid geesiya daa ra'yin oo ra'yi u saaxiiba wa samcin maqal wa basarin arag wa nudqin iyo hadal intaas ayaa loo shardiyaa waxau sheekhu leeyahay raximah llahu tacaala shardulimaami waa mufrad mudaafa waa cammimayaayo waxaa looga jeedaa shuruudu alimaami alacdam imaamka weyn mas-uulka muslimiinta u sarreeya shuruudda laga doonayaa waxa weeye marka imaamnimo loo magacaabayo ama yacni cahdi iyo ballan loogu samaynayo waxaa loo shardiyaa kownuhu musliman inuu yahay muslim si uu maslaxadda islaamka iyo muslimiinta u ilaaliyo ma bannaano gaal in muslimiin iyo xataa gaalo kale toona in madax looga dhigo lama oggola walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila ilaahay gaalo u yeeli maayo jid markaa mu'miniinta ay kaga sarreeyaan ay ku xukumaan mukallafan waa inuu yahay mid mukallafa macnaha waxaa looga jeedaa takliifduna waa laba shay eeba iska saaran tahayoo waa qaangaadh iyo caqli qaangaadh iyo caqli waa inuu yahay mid qaangaadhahoo caqli leh si uu dadka arrimahooda dee u maamulo sabi iyo mid waalan imaamnimadiisu ma ansaxayso biijmaaci almuslimiin le'annahu isagii ayaa xadaana iyo maamul cid kale ku oos jira mar haddii isagii la xadaanaynayo xoolihiisii aan gacanta loo gelinaynin kii waalaa iyo kii yaraa dee cid kale markaa inuu mas-uul ka noqdaana suurtagal ma aha taas waxaa kale iyana deliisha xadiid imaamu axmed warinaya walow sanadkiisu daciif yahay nacuudu billaahi min imaarati sibyaan ilaahay waxaan ka magan gelaynaa ciyaal madaxnimadood dee nin waalana cidi waxba u dhiiban mayso xuran waa inuu yahay mid xor ah macnaha si uu dee qof dhammaystiran oo laga haybadaysanayo ee addoon la diranayo oo la adeegsanayo waa inaanu ahayn midda labaad wuxuu ku mashquulsan yahay dee khidmo cid kale ayaa adeegsanaysa marka ummaduma adeegi karo haddaba xadiidka nebigu sala allahu calayh wasalam xadiidkii macruufka ahaa ee cirbaad ibnu saariya ee nebigu lahaa markay yidhahdeen noo dardaaran kaana mawcidatu muwadicin fa awsina usiigu bitaqwa allahi wasamci waaaca wainta amara calaykum cabdun xabashi addoon xabashi baa idiin madaaqnime maqla oo adeeca ama ismacuu waadicu waa in ummira calaykum cabdun xabashiyun addoon xabashiyaba madax ayaa imir halaydinka dhige waxay leeyihiin culimmada qaarkood waxay ku xambaarantahay wixii aan imaamnimadaa weyn ahayn waxaan imaamnimadaa weyn ahay ay ku xambaaran tahay culimada qaarna waxay yidhahdeen maya waxa weeye waa xagga mubaalaqa ahaan iyo ku xeeldheeraansho maqalka iyo adeecidda lagu xeeldheeraanayo oo xataa waxaan dhiciba karaynin ayaa mararka qaarkood mubaalaqa ahaan loo yidhaha mase xadiid baa jira macruufo inu naqaano oo nebigu yidhi qofka dhisaa ilaahay dartii baytan u dhisaa walow ka mifxasi khata'atin xamaam meelay dhigato yacnii ukunteedaba ha ahaatee dee xamaam ama shimbiri meelay dhasheeda dhigata masaajid ma noqdo macnaha yaraanta haba yaraado aad ha u yaraado ayuunbay ka dhigan tahay ee intaasi masaajid ma noqonayso tanna waa ku xeeldheeraansho un lagu xeeldheeraanayo xagga maqlidda iyo adeecidda aad baanay nusuusta arrimahaasoo kale ugu badan tahay marka waa ku xeeldheeraanshahaasun dakaran waa inuu yahay midlab midlab waa inuu yahay oo ayadana ruuxii dumar ahayd ma ansaxaysa imaamnimadeedii waya xadiidkii imaamulbukhaari warinayey qoladii reer kisra markuu maqlay inay markaa haweenay madax ka dhigteen wuxuu uhi lan yuflixa qowmun wallow amra imra'a ma liibaanayaan qolo arrinkoodii ruux dumar ah arrinkoodii walow amra imra'a u dhiibay ma liibaanayaan baa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi midda labaad dee mansabkan iyo madaxnimadan muslimiinta u sarraysaa acmaal waaweyn iyo culaysyo fara badan ayaa la xidhiidhsan oo yacnii ka hor imanaya dabeecadda ruuxan dumara iyo dhadignimadeeda markaa maslaxaddii sharcigu waxay keentay in laga ilaaliyo inaan lagu kelifin waa looga tudhayaa ugu horrayn ayada ayaa looga tudhayaa oo looga naxariisanayaa mar labaad dee waxaa laga ilaalinaya arrintii iyo taladii ummaddu ay lahayd cid markaa aan qaadi karaynin oon ku foohayna waa laga ilaalinayaa marka ayadana waa loo naxariisanaya waa la ilaalinaya ummaddana masaxaddeeda iyo danteeda ayaa la ilaalinayaa howlaha kale iyo shaqooyinka kalena yacni asalka ruuxa dumaray camalkeeda iyo shaqadeedu waa gurigeeda iyo ubadkeeda yacnii halkaysaabkulu tagna yacnii wixii dabadda uga baxsanna yacni waa inaanay markaa sharafdeeda iyo diinteeda waa inaanay shaqaday qabanaysaa ka hor imanaynin qurashiyan waa inuu yahay quraysh waa inuu yahay waya xadiid fara badan ayaa ku soo aroortay markii ansaar ay doontay in nebigu dhintay ee sacd ibnu cubaada waxaa markaas la soo banayay qadimu qurayshan walaa taqadamuuha quraysh horumariya quraysh ha ka hormarina xadiid imaamu shaafici iyo bayhaqi iyo basaariya ay warinayaan waxaa kaloo iyadana soo aroortay ala'immatu min quraysh inay a'immadu quraysh yihiin nasaa'i baa sunan kubra-aga ku soo saaray waxaana xadiis saxiixa culimmada qaarkoodna heer mutawaatira ayaabay gaadhsiiyaan saxaabadii iyo ciddii ka dambaysayna sidaas ayay ku tegeen dee waa marka ay suurtagal tahay markay suurtagal tahay in la helayo weeyi nin quraysh oo markaa mansabkaa iyo kaalinta iyo shuruuddii laga wada helaya intuu taagan yahay cid kale la keeni maayo oo mana aha markaas meeshaa tacasub iyo qabyaalad iyo musaawaadkii iyo sinaanshihii dadka musliimiinta ka dhexeeyo meesha laga saarayo li'annahu xilligaa carab madaxnimada waxaa lahayd quraysh baa lahayd dee xaramkii ayay haysay oo qadaasa iyo markaa tahirnaan lahaa ayay hayeen waana dee intay diinta ku toosan yihiinna maaha uun qabiil uun la daba socon maayo eh waa intay diinta ku toosan yihiin hadday diinta ka weecdaan kumanaan iyagoo tuban baan xabada waxar loo dirsanaynin ee waa markay diinta ku toosan yihiin shuruudda laga helayo markaa qurayshiyan waa inuu yahay mujtahidan waa inuu yahay nin mujtahida oo yacni darajat alijtihaad gaadhay waa inuu yahay si uu axkaamtii u garto si uu dadka u baro si masale kasta oo timaad arrin kastoo timaadda wadaadada igu yeedha iyo au hebeliisoo weyddiiya anay odhanine isagu kitaabka iyo sunnaha ninkuu ijtihaadaya waa inuu yahay oo darajadal ijtihaad gaadhay le'annu haddii waxay leeyihiin aanu isagu heerkaa gaadhsiisan axkaamtii uu isagu ka jawaabayo dee wuxuu noqonayaa qof gala dhimanoo had iyo golale cid ku tiirsan shujaacan waa inuu yahay geesi nin markaa qalbigiisu adag yahay marka ay wax dhacaan si uu markaa ula keliyooba nafdiisa siduu ciidamada u maamulo si uu markaa dee cadowga u qariyo siduu markaa u furto xusuuntii oo tale adag markaasuu u qaato waa inuu geesi yahay eherkiisa ka carar waa inaanu noqonin daa ra'yin waa inuu yahay mid ra'yia dadka ra'yi waa inuu leeyahay iyo go'aan iyo talo waa inuu leeyahay oo waxaa jira dadka qaar ayagu imaco la yidhaahayoo dadka un iskala jiro ayagu taareen aqbalkeena arrinkeen iyo aqbalkeen ayay dadku u qaybsan yihiin halkan oo kale arrinkeen bay u baahantay aqbalkeen uma baahna waayo isaga ayaa ugu sarreeya ra'yi iyo tale wixii yimaada inuu kala rajaxaabaa la doonayaa mid tala qaadan karaya ayaa la doonayaa mid ra'yi la keliyoobi karaa ayaa la doonayaa laakiin hadduu kii wuxuu sheegaba u rixiyo dee waa la jabaya waxaana go-aanna la gaari maayo ummaddana way jabaysaa marka daa ra'yi waa inuu yahay wa samcin wa basarin wa nudqin waa inuu yahay mid wax maqlaya hadduu dam yahay dee waa halis wa basarin hadduu waxba maqlayn wa basarin arag wa nudqin hadal si uu arrimaa u kala saaro yacni waa yar maqal cuslaan karaa laakiin inuu dam noqdo oo indhala aado ama dhegala aado ama yacnii aanu hadlaynoo kelmadiba ka soo baxaynin iyadana imaamo noqonayo shuruudaha ayaa loo shardiyaa kifaaya ayay kutubta qaarkood ku darayaan inuu markaa dee nin kifaayo lahoo markaa isku filan waa inuu yahay oo ra'yigaasunbay markaa isku dhow yihiin daa ra'yin iyo kifaaya nin arrimihiisa markaa ku filan waa inuu yahay ee mid markaa dadka dabaso ama daciifu ra'yiga waa inaanu ahaanin haddaba sideebay lagu magacaabaya baa taallaa wa tancaqidu alimaamatu imaamnimadaasi waxay ku gunayaa bilbaycati bayca iyo ballan markaas lala galo wala saxu asaxna waxa weeye baycu wala saxu baycatu ahli alxalli waalcaqdi dadka waxna xidha waxna fura ahlulxalli kuwa fura waalcaqdi waxna gunta ee min alculamaa'i ka mida waru'asaa'i madaxdii wujuuhinaasi dadka wajiyaalkooda oo ay beecadii iyo ballankii la gashan weye aladiina kuwaasoo yatayasaru ay fududahay ijtimaacum kulankoodu wa sharduhumna waxa weeye sifatu shuhuudi shuhuudda sifadeedii waa inay leeyihiin wa biistikhlaafi limaami imaamkii hore oo khaliif ka dhigto markaa isagu magacaaba falow jacala alamra shuuraa hadduu ka dhiga mid u dhexeeya bayna jamcin fa ka istikhraafin buu la mid yahay oo fa yartaduuna waxay raalli ku noqon axadow midkood wa biistilaa'i jaamici shuruudi shuruudda kii kulansaday oo isna markaa qabsada ayana waa ku gundantaa wakadaa faasiqun wa jaahilun baa isaguna la mida filasaxi haddaan qabanno halkan wuxuu sheekhu inooga gelayaa duruqda iyo waddooyinka lagu doorto ama yacnii imaamnimada ay ku gudnanta ayuu halkan inooga gelayaa waa saddex weji mid afraad ma leh sida markaa maahuurka ah ee dadka muslimiinta ahi ay wax ku dooran jireen intii dee taladu ayaga gacanta ugu jirtay iyo madaxnimadu inta ayaga gacanta ugu jirtay ee khalaafadii islaamku jirtay saddexdaa weji ayuunbay wax ku dooran jireen yacni siiba imaamka weyn lagu dooran jiray waayo imaamka weyni waxa ka hooseeyana isaga ayaa dooranaya oo magacaabaya markaa watancaqidu limaamatu bilbaycati bayco iyo ballan in lagula galo inuu isagu yahay khaliifkii muslimiinta iyo madaxii muslimiinta oo ummaddu ay bayco iyo ballan saa kula gashay saa ku oggolaato baycadana waa sidii saxaabadu abubakar ay markaa baycada ula galeen oo markii ay xoogay murugtay xataa qiimaha ay leedahay awgeed nebiga sala allahu calayh wasalam lama aasin ilaa yoo madaxnimadii meel la saaray waxoogay murane iyo hijaana baana ka dhacay waa kii sida macruufka markii dambe ee meeshii laysugu yimi sakiifatu bani sacad markii laysugu yimi waa kii cumar buu khadaab lahaa waarkiinebay u sugnaatay id humaa fi lhaari id yaquulu lisaaxibi laa taxsan in allaha macna bal ninka intaada leh ee nebi maxamed kahooda kula lama ahaa ilaahay saaxiibtinimo u sugay ilaahay inuu la jiro u sugay ninka taalih waa aya buuhi ha soo baxa buuhi bal ninka abubakar taa kula simane markaasuu iyo abubakar gacantiisa qabtay markaasuu baycadiiyo ballankii khilaafada inuu sidaa markaas madaxa muslimiinta ay kula galay markaasay dadkii kaleo dhammina kula wada galeen marka abubakar ayay taasi baycada lagula galay oo dariiqaas tii abubakar ayaa ku gunhantay waana masale la isweydiiyo oo la yidhaahdo ma yacnii khilaafada abubakar ma baycadaasunbay ku sugnaatay mise dee nas bay ku sugnaatay oo nebiga sala alla alay sl ayaa sii magacaabay ibnu xasmi oo kale ayaa wuxuu ku tegayaa uu leeyahay kaarumaysiga waxa weeye cahdi iyo ballan rasuulkayga ilaahay ka ahaaday iyo nas xaggiisa ka ahday bay ku timi muslimiintuna saasay isku wadaa inay khaliifata rasuul ay ku magacaabaan oo isaga oo nool buu salaaddii yidhi adigu tuki waxaa kaloo jirtay qiso ruux dumar ah oo u timi oo tidhi haddaan noqdo waxaan kaga inaan ku waayo oo aad geeriyowdo markaasuu dhi aniga haddaad weydo faati abubakar abubakar u kaalay marka culimada in badan baa ku tegaysa inay khilaafada abubakar nasan ku sugnaatay iyo cahdiga ballan rasuulka ilaa xaggiisa ka yimi ana waxay leemaya beecadaas ay la galeen dadka muslimiinta bay ku sugnaatay haddaba cidda baycadan iyo ballankan galaysa waa iyo walasaxu waxa weeye baycatu ahli اlxalli wاlcaqdi cidda laydhaha ahlulxalli waalcaqdi cidda waxna xidha waxna furta waxna xidha waa dadka markaa mudanka dadka weeye oo min alculamaa'i culimmada ah waru'asaa'i madaxda ah wa wujuuhi nnaasi iyo dadka wejiyadoodii alladiina kuwaasoo yatayasaru ijtimaacuhum kulankoodu uu sahlanaanayo kuwaas ayaa baycada iyo ballanka la gelayo dadka muslimiinta matelaya laakiin dhammaantood ha laysu wada keeno muslimiintii ama yacni dhammaantood la wadala odhan maayo ahlulxalli waalcaqdi masalan halka markaa la joogo ee caasimadda iyadagaba sii duwayn ahluxalli walcaqdi ciddii joogta ee madax iyo culimo iyo markaa dadka wejiyadooda ayaa loo yeedhaya kuwaasaa gelaya markaa haddii aan marka horeba dee dad la sii ururiyo la yaqaanay aan ahayn le'annu arrinku ayaga ayuu ku nidaamsamaa dadkuna ayaga ayay raacaan dhammaantood inay iswada waafaqaan bilaadda oo dhanna shardi ma aha tiradan looma shardiyo dhowr bay noqon karaan labay noqon karaan saddex bay noqon karaan afar bay noqon karaan shan bay noqon karaan afar yacni qaar baa markaa tirooyin iska qabqabsaday tirana looma shardiyo haddaba ahluxalli walcaqdi wa sharduhum ahluxalli walcaqdi ama wa sharduhum kuwan mubaayiciinta ah waxa weeye sifatu shuhuud shuhuudda waa inay sifadoodii leeyihinoo cadaaladii waa inay leeyihinoo shuruudda uu leeyahay shaahidku waa inoo iman doontaa dee waynu mus yahay oo qaangaadh yahay oo caqli leeyahay oo caadil yahay waa inoo iman doontaa shuruuddu sifatu shuhuud waa inay leeyihiin taasi waa weji wejka labaad ay ku guntadaa waa biistikhraafiilimaami imaamkii muslimiintu lahaayeen oo magacaabo oo khaliif iyo beddelkiisa ka dhigta shakhsi ayuu noloshiisii ku cayinay inuu khaliifkiisa iyo madaxa muslimiinta isaga ka dambeeya noqdo ahdi inuu u sameeyo taasina waxay ku dhacday abubakar baa cumar u sameeyo waa sidii cumar iyadana lagu doortay sida ibnu sacad dabaqaadkiisa uu ku warinayo waxa uu leeyahay abubakar ayaa wuxuu qoray bismi اllahi الraxmaan raxiim hada maa cahida abubakar khaliifatu rasuulilahi cinda aakhiri cahdi min addunya wa awal cahdihi biاlaakhirati waxa weeye kani wuxuu abubakar oo rasuulkiisa khaliifkiisa uu kula ballamay wakhtigiisii ugu dembeeyey oo adduunyada ka baxayey iyo wakhtigiisii ugu horreeye aakhira u baxayey xaaladda gaalku uu rumeeyo ka faajirkaahina uu baqday isagoo ku sugan innii istacmaltu calaykum cumar bnukhadaab ayaan madaxdii ka dhigay buuhi fa in barra waa cadala fadalika cilmii bihi wa cilmii fiihi hadduu wanaag sameeyo cadaalad sameeyo waa sidaan ku ogaayeen ka filiyey buuhi wain jaara wabadela falaa cilma lii bilqayb hadduu se isbedelo oo uu dulmi sameeyo oo uu xadgudub sameeyo dee qaybka iyo waxa iman doonaan waxba kama ogin laakiin hadda waxaan ku ogaa unbaan anugu idinku doray walkhayra aradtu khayrun baanan ula jeeday walikulli imri'in maktasab qof walibana wuxuu kasbaday buu leeyahy wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibuun sidaasaana markaa cumar bin khadaab isagana lagu doortay imaamkaasina waa in imaam jaamica shuruuddii laga helay uu yahay bay leeyihiin hadduu markaa mi jaahil ama faasiqa yahay ma aqbalayo culimada qaar baa yidhi taasi waa mid haddaba waxaa kaluu uhi walow falow jacala hadduu ka yeela alamra arrinkii imaamku hadduu ka yeela arrinkii khilaafada shuuraa mid u dhaxaysa tala u dhaxaysa bayna jamcin koox fa ka istikhlaafin bay la mid tahay halkii uu qof ka magacaabay ee uu yidhi markaa qofkaasaan madax idinka dhigay hadduu koox magacaabo oo yidhaahdo kooxdaasaan idinkaga tegey waxay la mid tahay shakhsi isagoo cayinay oo kala uun oo maxaa deetana dhacaya fa yartaduuna axadahum intaa uu magacaabay ayaga ayaa mid iska soo saarayo markuu imaamku dhinto ayaga ayaa u cayimayaa sidaana yaa sameeyey waxaa sameeyey isagana cumar bin khadaab ayaa isaguna sameeyey wuxuu arrinkii ka yeelay mid u dhexeeya cali zubayr ibnu cawaam cabdiraxmaan bnu cawf sacad ibnu abilwaqaas talxata bnu cubaydillaah intaa mid u dhexeeya ayuu ka dhigay cudmaan bay dabeetana isku waafaqeen iyaguna oo ay soo saareen marka hadduu koox markaa arrinka dhex dhigana faka istikhlaafin bay la mid tahay isagoo mid cayimay oo kale wejiga saddexaad wa biistilaa'i jaamici shuruudi shuruudda kii koobsaday qabsashadiisa weeye imaamkii ayaa dhintay dabeetana ayado waxba la dooran waa mid ka wareegay arligiiba arligiiba waa inqilaabo oo isku duba ritay dee ha laga tuuro oo inaga dhiciyo loodhan maayo oo markaa la ysku baabi'i maayo waa loo hoggaansami wa biistilaa'i shakhsi mutaqalim cala almajaamici shuruud laakiin shuruuddii imaamnimada laga helay qahar iyo qaraba intuu imaamka dhintay ayuu markaa isku dubaritay waa la hoggaansamiyun si dadkaa muslimiinta arrinkooda u midaysanaado aad iyo laxaad ayaa diintu waxay u ilaalisay kala dambaynta dadka muslimiinta iyo inay madax yeeshaan iyo inaanay iska hor imanin saas daraaddeed baa la leeyahay ha la maqlo oo ha la adeeco haddaanay macsiya idin farin intaydaan gaalnimo ku arkin hataa isaan wadhexdiisa muddo ma leh isagoo ahliyaddii ka baxa iyo isagoo dhinto mooyaane yacni saasuu joogaya xataa muddo ma laha inuu dhinto iyo inuu dee ahliyaddiiba ka baxo amaba waasho amaba asaasaqo amaba dee wax kale ku dhacaan mooyaane ama xanuunna ku dhacaanu hawshii wadi kari waaye mooyaane saasuu ku ahaanaya labaatan sanaad degay soddon sanaaddii gaaliyo markaa kaa qabsashadiisuna ayadana waa ku ansaxdaa khilaafadu imaamnimadu laakiin mid nool qabsashadiisa isagoo haysta taladii waxay leeyihin hadduu kan lafdiisu mid qabsaday ahaa dee kan qabsadee ka xoog batayna waa loo hoggaansami laakiin bayca iyo cahdi hadduu ku yimi kan hore dee laga yeeli maayo waata markaa dee in kan qoorta laga jaro laga hortagaabaa la doonaya markaa oo laba imaam in markaa bayca lala wada galo idaa buuyica likhaliifatayni faqtulaakhara minhumaa haddii laba bayca lala galo ka dambe dila oo kow kaga siiya ayaa nebigu yidhi markaa laga yeeli lakiin hadduu kan hore isaga laftiisu qabsasa ahaayo isagana ilaahay mid kale ku saldhiday waa laga yeeli markaa kanun baa loo hoggaansamay ilaa isaga lafdiisaa markaa qabsada ahaaye hortu dariiqa iyo wejka islaamku wax ku doortaa waxa weeye waa kaa waxaanay dee soo socotay uun intii islaamku uu dee talada lahaa ee khilaafadii dee nebi maxamed uu soo dhisay ay socotay ilaa cuhmaaniyiintiiba dee ka soo gaadho sidaasay markaa ku soo socotay oo markaa imka cahdi waxaa ku qabtay baa yaziid ibnu caawiya iyo cabdimalik ibnu marwaan iyo waliid ibnu inankiisii iyo inankiisii kale sulaymaan iyo cumar bn cabdicasiis iyo yaziid ibnu cabdimalik iyo walaalkii hishaam iyo cahdigaasay ku soo wada socdeen saan soo sheegnay abubakar si lagu magacaabay iyo cumar iyo cali cumaan siduu ku yimi iyo cali lafdiisu baycadaas iyo ballantaa ayaa lagula galay kuwii ka dambeeyena sidaas ayay wada ahaayeen dadka muslimiintiina nidaamka iyo qaabka islaamku dee wax ku dooran jiray inay raadiyaan arrin laga maarmaana weeye haddaba maanta ma jirto maanta qaabkan kale doorashooyinkan iyo qaabkan kale ayaa laynoo dhigay ahluxalli waalcaqdi waxa noqdee wax dooranaya inamada iyo foodlaydiiyo iyo foodlaha ayaa wax dooranaya oo ahluxalli waalcaqdii kuwaasay noqdeen iyo fusaaqdii iyada lafdeeda maxaa laga yeelayaa miyaa lays ag taagayaa una waa la daawanayaa uun mise waxbaa lagu darsanayaa ama doorashooyinka ama la geli karaa dee ama mid baarlamaan ha ahaato ama markaa mid madaxweyne ha ahaato ma la geli karaayo ma laga qaybgeli karaa mise loo dhowaan maayo waa masale maanta culimmada mucaasiriinta ahi ay ku kala tegeen culimmada qaar ka midii waxay u arkayaan in yacni intikhaabaadkaasi fasaad iyo xumaan mooyaane wax kale aanay ku jirin wax lagu xaqiijinayaana aanay jirin in laga dheeraaday ayuu ku tilmaamayaan culimmada qaar baa mutlaqan markaa iyadana in la galo oo laga qayb qaato ayuuna tilmaamayaan culimmada qaarkoodna shuruud iyo dawaabid ayay u yeelayaan bal hadda waxaynu soo qaadanaynaa dhowr markaa culimmadii waaweyneyd ee markaa casrigan ka mida ayaynu fataawahoodiiyo waxay ka yidhaahdeen ayaynu soo qaadanaynaa oo markaa bannaynaya in intikhaabaadka baarlamaaniga ah oo kale la geli karo iyadoo loo jeeda in musaahamo iyo ka qayb qaadasho lagu sameeyey bitakyiiri nidaami alxukmi namkan in la dooriyo nidaamka xukunka ow biqasdi taqliili shari lwaaqici ama iyadoo loo jeedo shar kan dhacay yarayntiisa ow istijlaabi alkhayri almafquudi ama khayr lala yahay soo jiididhiisa iyadoo qofku u jeedo ama shar taagan yarayntiisa ama xugun meesha yaalla oo ummadda ku dhimatay doorintiisa yacnii in la geli kara intikhaabaatka iyo doorashooyinka culimmada tilmaantay ama ka hadashay ayaan doonaya inaan xooga ka tilmaamo waayo dadka intikhaabaadka ayaa ka yar qayb qaata ayaa hadda aad iyo laxaad loo cambaareeya oo yacnii manhajkii salafka ama ahlu sunna kuwa ka baxay ayaa lagu tilmaamaa oo dhinaco badan baa laa ka jirta waxaa markaa fatwada koobaad waxaa le allajna daa'ima oo sheekh cabdicasiis ibnu baas iyo sheekh cabdirasaaq alcafiifi iyo cabdalla khadayaan iyabaa lahaa jazaa'ir baa wax laga weydiinayay oo markii berigii jazaa'ir markaa doorashadu ay ka dhacaysay ayaa waxay yidhaahdeen sidaa og tihiin jazaa'ir waxa aday intikhaabaad tashriiciya waxaa jira bay yidhahdeen axsaab ugu yeedhaysa xukunka islaamiga iyo kuwo kaloon xukunka islaamiga aan doonaynin muxuu yahay ka dooranaya xukunka aan islaamiga ahayn isagoo tukanaya marka waxay yidhahdeen yajibu cala almuslimiina fi lbilaad alatii laa taxkum ashariica alislaamiya waxa waajib ku ah muslimiinta ku nool bilaadda aan shareecada islaamka lagu xukmin an yabduluu juhdahum inay juhdigooda bixiyaan iyo waxay awoodaan fi lxukmi bishariica alislaamiya waxaa waajibku ah muslimiinta bilaadda aan shareecada islaamka ku xukumin ku sugan inay juhdigooda iyo waxay awoodaan inay ku bixiyaan sidii shareecada laysku xukmi lahaa inay markaa gacan qura noqdaan fii musaacadati alxisbi aladii yucrafu minhu annahu sayaxkum bishariica alislaamiya oo ay markaa gacan qura noqdaan oo ay saacidaan oo ay gacan siiyaan xisbiga la garanayo inuu shareecada ku xukmin doono amaa in musaacido ba yidhaha mid shareecada inaanu dabaqayn ku dhaqaaqaya kaasi ma bannaana bal qofka waxaba laga ina gaalnimo gaadhsiisa bay yidhahdeen sheekh cabdilcasiis ibnu baas baa si gaara isaga loo weydiiyey wuxu uhi innama alacmaalu binniyaati wa innamaa likulli imri'in maa nawaa idan falaa xaraja fi liltixaaqi bimajlisi shacb majliska majlis shacab ama baarlamaanka la yidhaha ka qaybgelidiisa wax dembi o uma arko idaa kaana almaqsuudu min dalika ta'yiid alxaq wacadama almuwaafaqa cala albaatil markay ujeeddadu tahay ninkaasi inuu xaqa ayido baatilkana aanu waafaqin lima fii dalika min nasri alxaqi waalindimaam ila ducati ila allah liannahu wuxuu leeyahay xaqiina waa u hilinaya waxaanu ka mid noqonayaa kuwaa ducaadda ah ee ilaahay markaa diintiisa ugu yeedhaya ayuu ka mid noqonayaa waxaa kaloo isaguna hadal aad iyo laxaad u cad leh sheekh maxamed saalex alcuthaymiin raximah allahu tacaala ayaa isaguna waxaa la yidhi maa xukmu اlintikhaabaati اlmawjuudati fi اlkuweyt intikhaabaadka kuweyt ka jira ka waran cilman biana aqlaba man dakhalaha min alislaamiyiina wa rijaali dacwa futinuu fii diinihim waxay dhahen weliba in badan oo islaamiyiintii gashay iyo raggii dacwadda ee baarlamaanka gale waa ku fidnoobeene sheek ka warran bay yidhaahdeen intikhaabaadka farcigaahina maxay yihiin xukunkoodu wuxuu dhi ana ara waxaan u arkaa buuhi ana alintikhaabaat waajiba inay tahay waajib yajibu an nuciina man naraa ana fiihi khayran waxa waajiba inaan caawinno u kaalmayna ciddaan u aragna khayr inuu ku jiro liannahu idaa taqaasaca ahlulkhayri man yaxullu maxallahum dadkii ahlukhayrka hadday dib uga wada fadhiisaan halkoodii yaa gelaya ahlu shar dad ahlu shar baa gelaya aw innaasu salbiyuun ama dad salbiyiina oo aan khayr iyo sharna agtooda oolin oo cid waloo qaylisaba iska raaca ayaa halkooda fadhiisanaya laabudda an nakhtaara man naraahu saalixan waxaa laga maarmaanaya inaan dooranna cid aan u aragna inuu saalix yahay hadduu mid yidhaahda buu yidhi mid baan doorannay laakiin majliska intooda kale oo dhammi dee sidiisa ma aha waxaanu leenahay buuhi laa ba'sa hada alwaaxid ida jacala lahu fiihi baraka waalqaa kalimata alxaqi fii hada almajlis sayakuunu lahu ta'iir midhkaa qudhee ku jira dhowrka boqol haddii ilaahay uu markaa barake geliyo kelimadda xaqa ayuu majliska ka odhanaya taaiir baanu yeelan doonaa laakiin waxayna nuqsaaminaya buu yidhi innaga asidqu maca allah nactamidu cala alumuuri almaadiya alxisiya walaa nanduru ilaa kelimati illahi caza wajal kelimaddan ilaahay iyo waxaanuu qofku xambaarsaya eegi maynee waxayna nuqsaaminaya markaa asidqu maca allah arrimo xisiya baynu iska cuskanaynaa maadiya waxaa kaluu yidhi xataa low furida ana majlisa albarlamaan laysa fiihi ila cadadun qaliil min ahli alxaq wasawaab sayanfacuun haddaynu kaba soo qaadnay inaan majliskaa dhanba wax khayrle ku jirin in yaroo ahluxaq iyo ahlusawaab way way anfici doonaan laakiin waa inay asidqu maca allaahi la yimaadaan ayagu laakiin in la yidhaahdo baarlamaanka ma bannaano oo faasiqiin la mushaarakayn maayo walaljulisu macahum lalana fadhiisan maayo faasiqiin iyo fujaar wuxuu leeyahay hal naquulu najlisu linuwaafiqahum war ma waxaanu la fadhiisanayna inaan waafaqno najlisu macahum linubayina lahum sawaab waar fisqigooda iyo xumaantooda dee inaan ku waafaqna ula fadhiisan mayna inaan xaqa u caddayno ayuu ula fadhiisanayaa u gelayaa buuhi bacdu alikhwaan min ahli lcilmi waxay yidhahdeen buuhi laa tajuusu lmushaaraka lianna hada arajul almustaqiim ninka toosan yejlisu ila arajul almunxarif nin weecsan buu la fadhiisanayaa wuxuu leeyahay sheekhu hal hada arajul almustaqiim jalasa oo ninkan wanaagsan ma wuxuu fadhiistay liyanxarif am liyuqiima almucwij war ma wuxuu fadhiistay inuu weecdo mise inuu ka qalloocan toosiyo nacam liyuqiim inuu ka qalloocan toosiyaa buu fadhiistay oo weeciyo haddaanu markaa ku najixinna dee mar kale ayuu ku najixi doonaa waxaa kaloo la weyddiiyey hal aftaytum bijawaasi اlintikhaabaat wama xukmuhaa miyaa fatwooteen intikhaabaadka bannaanidooda nacam aftaynaa bidaalika haa buuhi waan fatwoonnay walaabudda min hada waana laga maarmaan liannahu idaa fuqida sawt اlmuslimiin haddii codkii muslimiintu meesha ka baxo macnaahu takhallusu lmajlis tamaxudu lmajlisi liahli shar waa inuu u badhaxtimo markaa dadkii ahlu sharka ahaa waidaa shaaraka almuslimuuna fi lintikhaabaati intaqabuu man yarawna annahum ahlun lidalika fayaxsulu bidalika khayru wa baraka haddii sawdka muslimiinta la waayo ahlu shar buu majliskii ayuu khaalis noqonayaa hadday muslimiintu markaa ka qayb qaataanna dee waxay dooranayaan ciddii markaa khayr leh kadalika sheekh albaani ayaa isagana jabatulinqaadi qoladaas ayaa iyana weydiisay maa xukmu sharci fi nusra wataayiid almutacaliqayni bilmasalati musharila alintihaabaat altashriiciya ayaa la weydiiyey wuxuu hi sheekhu fi lwaqti aladii laa nansaxu axada min ikhwanina muslim an yurashixa nafsahu liyakuuna naa'iman fi lbarlamaan walaa yaxkumu bima anzala allah wakhtiga buu idhi aanaan naseexaynaynin annagoon ku naseexaynaynin qofna aan ugu naseexaynan walaalaha iyo muslimiinta inuu naftiisa u sharaxo si uga noqdo xubin baarlamaan aan ilaahay shareecadiisa ku xukminaynin walaakin laa araa hadalkiisa qaybaan ka soo qaatay walaakin laa nara aad buu uga digay sheekhu waxaanu ka mid yahay culimmada qabta inaan khayr ku imanaynin aadna u yaray lakiin wuxuu uhi walaakin laa araa maa yamnacu shacba almuslim wuxuu diidaya shacabka muslimka aniga ima muudo ida kaana fi lmurashaxiina man yucaadi alislaam wa fiihi murashaxuuna islaamiyuuna min axsaabi mukhtalifati almanaahij marka ay murashaxiinta ka mid yihiin kuwa islaamka colaadinaya iyo kuwa islaamiyiina axsaab iskhilaafsan oo manaahijda iskhilaafsanteena ka tirsanaaday fa nansax waalxaalatu haadihi waxaan ugu naseexaynana xaaladdu markay saa tahay kula muslimi an yantakhiba min alislaamiyiina faqad inuu dadkaa islaamiyiintaa doorto waman u aqraba ila almanhaj alcilmi asaxiix aladii taqadama bayaanu iyo cidda u dhow manhajka cilmiga ah ee saxiixa ah aquulu hada wain kuntu actaqid ana hada atashriic walintaha laa yuxaqiqu alhadaf almanshuud hadafkii iyo ujeeddadii aan lahayn ma xaqiijinaya buu leeyahy tarashuxaya intihaabkaasi kamaa taqadama bayaanuhu bal min baabi taqliili shar oo min baabi dafci almafsadati alkubraa bilmafsadati asuqraa bal waxaan u gelaynaa buu leeyahay baabka inaan sharka yarayno mafsadada weyn inaan ishortaagno oo mafsado yar markaa aan ku riixno yacnii isaguna hadallo badan oo noocaas ah ayuu markaa isaguna leeyahay waxaa ka mid ah culimmada markaa iyaguna hadallada cadcad ku leh asheekh cabdimuxsen alcabaad ayaa isaguna ka mida isagana waxaa la weydiiyey halilmushaaraka في الانتخاaبaaت miن تغyiir المنkr بالyd حayثu إن الإنساaن يkhtaaر رaجuلa صاaلح ليkuنa xاakimا ka qayb qaadashaa انتikhاabaadka laga qayb qaadanaya ma ka mid tahay munkarkii oo gacanta lagu doorinayo oo qofkani wuxuu dooranaya dee qofkii wanaagsanaa si qofkii wanaagsanaa wuxuu kumo wuxuu uhi sheekhu aljawaab hadihi الانتikhاabaat laysat min الطرق الشharciية horta waddooyinkii شharciga ahayd maaha wa hiya min الطرق الwaafidaةi calى الmuslimiina min أعdائiهim waa wax inooga yimi gaalo wاlxukmu fiiha lilaglabiya xukunkana waxaa leh aqlabiyaddii cidda badan walow kaanat ilaqlabiyatu min afsadi innaas aqlabiyaddu dacoo ugu faasisan ma ha ahaadaan ow kaana aladii yantakhibuuna min afsadi innaas ama kay dooranaya ama dadka ka ugu faasisan ha ahaadee lanahum yantakhibuuna waaxida minhum walxukmu lilqalaba midunbay dooranayaan ayagu xukunkana qalabada iyo sida loo bato ayaa yeelanaysaa waxaysu yakuunu alqalabatu ashraaran fa innahum yakhtaaruuna shariiran minhum markay ashraarti badan tahayna dee mid shariirah ayuunbay dooranayaan waadukhuulu fi اlintikhaabaat idaa lam yaxsul min waraa'i faa'iidatu maslaxa falaa yaslux gelidda intikhaabaadka la gelaya haddii aan faa'iidaiya maslaxa ku jirin ma habboonaa walaakin idaa yataratabu calayhi maslaxa markay maslaxa ka ratib mayso masalan wuxu uhi arrinkii wuxuu ka dhexeeyaa bayna shakhsayni axaduma sayun walaakharu xasan mid waa xun yihi midna waa wanaagsanyihi walow lam yushaarak fii ta'yiidi jaanibi dalika alxasan haddii aan laga qayb qaadanin rajixidda jaanibka kaa wanaagsan fa innahu takhlibu kafatu dalika sayi kaa xun baa kafaddiisa xoogaysanaysaa fa innahu laa ba'sa bilmushaaraka markaa in laga qayb qaadhibi kuma sugna min ajli taxsiili tilka almaslaxa wa dafci almadara si maslaxaddaa loo xaqiijiya qofkaa wanaagsan inuu soo baxo kaa xumina markaa meesha uga baxo bal low kaana alamru yaduuru bayna shakhsayni axaduma shariir waaanii duunahu fi shar bal xataa hadduu ka dhaxeeya buu idhi arrinkani laba mid aad u shar badan yahay midna shar yaryahay labadiiba waa shar low laakiin mid aad buu shar badan yahay midna sharkiisaa yaryar kamaa yaxsulu fii bacdi albilaad alatii fii aqaliyaad islaamiya sida bilaadda ay aqliyaadka islaamiga sadee dhulka iminka yurub iyo dhulkaasoo kale aqliyaad islaamiga ku sugan yihin walxukmu fi ahli lkufaar xukunkana gaaladu leeyihiin fa idaa saara alamru yaduuru bayna kaafiriin axaduma shadiidu lxiqdi cala almuslimiin doorashadii waxaa ku wada jiraa laba gaal oo midkood aad xiqdiga iyo cadaawaddu muslimiinta ayaa waa badan tahay hadduu guulaystana cidhiidhi buu gelinayaa shacayrtooda inay gutaanna u oggolaan maayo waaani musaalim wa mutacaatif maca almuslimiin ka kalena waa iska nin nabadgeliyo nin nabadgelyo weeye yacni wuu iskala tacaatufaya dadka muslimiinta xiqdi shadiidana uma hayo falaa xaraja ana tarjiixa jaanibi man yakuunu khafiifan cala almuslimiina awlaa min tarki اlamri in kaa sharkiisu yar yahay dhinaciisa la rajaxo ayaa wuxuu ka awlaysan yahay dee in faraha inta laga qaado dabeetane kii xiqdiga badna muslimiinta uu ku soo baxo wmacluumun annahu jaءa fi اlqur'an waxaanan ognahay buuhi qur'aanka waxaa ku yimi ana almuslimiina yafraxuuna biintisaari ruum cala alfurs qulibat الruumu fii adna اlardi wahum min bacdi qalabihim sayaglibuun hadda kuwa qur'aanka waa laba gaalo waa furus iyo ruum markaa ruum baa oo ahlu kitaab ahayd baa laga qaalib noqday furus oo markaa majuus ahayd baa ka qaalib noqotay mushrikiintaa markaa nebi maxamed waxay ku yidhaahdiye asxaabtiisii sidaa qoladayadii bilaa kitaabka ahaydba ay uga xogronaatay kuwa kitaabka sheeganaan idina idinka xogranaan doonnaa markaasaa qur-aankaasi ku soo degay wa yowmaidin yafraxu lmu'minuuna binasri illaah hadda waa maxay maxay is haystaa niman ehlu kitaaba ah iyo waxay haystaan niman bilaa kitaaba waa is haystaa kuwaasaa la kala dhowaysanayey oo qur-aanku inoo sugay taasuu markaa sheekhu muxsin alcabaad uu soo qaadanayaa wa min qawaacid shareeca waxaa ka mid a waa uu leeyahay irtikaabu akhafi dararayni fii sabiili takhallusi min ashaddihimaa in hadday laba dhibaato meesha yaallaan tooda fudud lala yimaado si taweyn looga fakado faida irtukiba akhafu dararayni fii sabiili min ashaddiha fa inna hada amru matluub arrinkaasi waa arrin loo baayay falxaasilu wuxuu leeyahay gebagabadu ana alintikhaabaat fi اlasli hiya waafidatu cala almuslimiin wax muslimiinta dusha laga keenay weeye walaysat mima ja'a bihi diinuhum wax diintoodu la timi maaha waalmushaarakatu fiihaa in laga qayb qaatana idaa kaana sayataratab cala dalika tarjiixu jaanibu man fiihi khayr mar hadday ka ratimaysa in la rajaxayo jaanibkii qofka khayr ku jiro calaa man fiihi sharun cidduu sharawiya laga rajaxayo haddii laga tagana kii shar kale a dhinaciisu rajaxmayo falaa ba'sa bidaalika arrintaa dhibi kuma sugnaa laba shar markaa laba sharlow markuu dhex marayana ayana waa la mid markaa sidaasuu markaa sheekhuu leeyahay addukuul fi laysa calaa itlaaqi walasu an laa yudkhala ilaa idaa xasala fi dukhuuli maslaxa marka maslaxo iyo dani ay ku jirto ayuunbaa markaa la geli kara ayuu leeyahay yacni markaa in xuunkaa xun la bedelo ama sharka la yareeyo ama maslaxo markaa la xaqiijinaya markaa sidaa loo gelayo yacni culammadu saasay tilmaameen inaanay dhibi ku jirin culimo fara badanoo aad uga digaysa in laga qayb qaato oo ala wax alliyaaliya waxaan fasaad ahaynoo ka imanayaa ma jireena sheekh muqbil baa ka mid ahoo markaa mafaasideeda aad iyo laxad markaa uga hadlay raximah allahu tacaala dhammaantood culimmada inta dhibatay markaa allah u naxariiso dhammaantooda marka waa mas'ala yacni culimmadii mucaasiriinta ama culimmadii ahlu sunna ee mucaasiriinta ahayd sidaa markaa ay ku tilmaameen qofkii markaa isagu arka inuu wax keenayo tee dhib ma leh runtii mid kalena waa muuqataayoo sidaa sheekh maxamed saalax uthaymiin sheegay baa dhabaho asidqu maca allaahi baa ayaa meesha ka maqan iyo qofkani inuu meeshan u gelayo yacni aaddiin iyo wanaag aad ka xaqiijisid intooda badani yacni madaxnimo aad ka heshid iyo maal aad ka heshiya balaayo kale ay u gelayaan dabeetana waxaba la arkaa inay kuwii joogay kama sii liitaan baaba la arkaa ama kama sharbataanba ama ay inxiraafaan meel baas ku dambeeyaanna waa la arkaa waayo asigu maca allah baa sidaa sheekhu sheegay ayaa maqan iyo hadafkii ujeeddadii loo socday wanaagsanayd ayaa markaa ama cid isku xidhan oo meeshii gelaysa oo tegaysa ayaan muuqanin markaa wabiisilaahi jaamicu shuruudii oo qabsaday ayaa markaa isagana ay ku gudnideen wakadaa faasiq wa jaahilun isaguna waa lamid fil asax haddaan qaban mid jaahila ama faasiqii hadduu qabsado iyadoo shuruuddii kale laga helu xoog ku qabsado ayadana waa loo hogaansamayaa fil asaxi asax haddaan qabanno aanigu wuxuu leeyahay mar haddii shuruuddii lala yahay dee ahaayin shardigii markaa dee inuu mujtahid yahay oo inuu markaa lala yahay oo meesha ka baaxsan yahay ama dee aanu caadilahay inuu markaa faasiqu yahay ayada markaa ma guntamaysa buu leeyahy qultu waxaani nawowi haddaanahay low iddacaa hadduu sheegto dafca zakaa dafca zakaad zakad inuu dhibay ilalbuqaati sudiqa biyamiini baa loogu rumayn ow jizyati muu sheegtay falaa cala saxiix haddaan qabno loogu rumayn maayo wakadaa kharaaji baa lamida fil asaxi wayusadaqu fii xaddin waa loo rumayn ilaa an yahbuta bibayinati inuu ku sugnaado mooyaane walxaa laa ahara lahu aharna fi lbadani jidhkii aanu ku sugnaanin wallahu aclam fasalkani wuxuu ka mid yahay inuu kitaabu lbuqaad buu ka mid yahay saas daraaddeed baa markaa masale buqaaddii un la xidhiidha ayuu sheekhu halkan noogu soo celiyo oo wuxuu yidhi qultu waxaani nawowi haddaan ahay low iddacaa hadduu sheegto qof ahal u ah bacdu ahliibaa waxay sheegtay dafca sakaatin ilalbuqaati inay u dhiibeen nimankii buqaadda ahae meesha qabsay bay yidhaha sakadii keen baa layi rasuul waa kii qolay buqaadda ahayd iga qaaday sudiqa waa loo rumaynayaa yemiin la'aan haddaan la tuhmin wabiyamiini baa loogu ruay haddii la tuhmo le'annoo sakadani dee muwaasaadiiyo wax muslimiinta wadaajintooda ka dhaxaysa bay ahayd muslimkuna fii amri diinihi waa mu'taman buu ku yahay arrimaa diintiisa isagaa lagu aaminaa ow jizyatin ow dimiyun baa iddacaa dafca jizyatin dimi baa layidhi jizyadii keeniya gibirkii markaasaa wuxuu sheegay inuu buqaadi u dhiyey falaa isaga dhaarla aan laga yeeli maayo cala saxiix haddaan noqon li'annu sakankan iyo deganaanshahan waddanka muslimiinta la degan yahay ayuu markaas u yahay bedel markaa dee iyadu xisalaafeedan markhaatiyo cadda inuu keeno mooyaane ama lagu dhaariyo mooyaane si kale iyada looga yeeli macno saxiix haddaan qabanno taanigu wuxuu leeyahay sidii kii sakada bixinaya oo kale ayuunbaa markaa loogu rumayn laakiin dimigu hayru mu'taman wuxuu muslimiinta u sheegto ayaa loogu rumayn mayo cadaawad baa ka dhaxaysaa fil asaxi asax haddaan qabanno taanigu wuxuu leeyahy waa loo rumay sidii sakada oo kale wakadaa kharaajun baa la mid ayana dhuluu markaas hayey oo muslim u dhiibay kharaajkii laga rabay ee ka soo baxayey hadduu yidhaahdo waxaan u dhiibay markaa buqaadi baan u dhiibayna ayadana loogu rumayn maayo fil asax haddaan qabano ujro iyo mushqaad weeye taanigu wuxuu leeya waa loogu rumaynayaa sidii markaa sakadii oo kale wa yusadaqu waa loogu rumaynayaa shakhsigii fii xaddin xad kaoogiddii waa la ogaa markaa qofkan inuu xad galay xadkii baa la doonay in laga oogo wuxuuhi waa kuwii nimankii buqaadda iga oofiyey ayadaa taa waa laga yeelayaa bay yidhaahdeenoo waxba markaa hadda lagu soo celin maayo bilaa yemiinin li'anna alxuduuda tudrabu bishubahaat asalkeedaba ashyaada xuduudda waxa lagu reebaa waxyaalaha shubahaadkaa ayaa lagu ridaaya mar hadduu yidhi waa layga oogay sidaas ayuunbaa markaa looga rumaysanayaayo lagaama oogina hadda ayaa lagaa jarayaa cidi odhan mayso ilaa an yahbuta xadku inuu ku sugnaado bibayinatin walaa ahara low xadkiina fi lbadani jidhka aanu ku lahayn mooyaane hal marun baan loo rumaynayno haddii masala xadkani ku sugnaaday markhaati oo margan markhaati ku caddeeyey wax aharaho xadkii oo ka sii muuqdaana aanay jirin masala dee waa lay jeedlay buu yidhi dee tus baa lay jeedalkii baa hadda weynu weydo dhan jidhkaaga ka muudo kaa markaa loogu rumayn maayooo asalku waa inaan laga oogin wax qariinaahoo markaa riixaysaana ma jirto kitaabuuridati riddadii iyo gaalowgii ayuu u baabiyey allah inaga badbaadiye riddada waxaa la idhaha rujuuc can ishay ilaa hayrihi waa shay laga noqdo wax kalan loo noqdo xaggan sharci ahaanna isaga ayaa sheekhu inoo sheegi doono waa islaamnimadii oo la jaro waa ka bixid qofku uu diintii ka baxuu ka noqdo waxaana weeye noocyada gaalnimada kuwa ugu xuneeye ugu adeeg xugun ahaan ayay ka mid tahay ilaahay baa hi yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minku can diinihi ilaahay isaga ayaan shaqoba diintiisa ka noqdee dhinta wahuwa kaafirun in markaa camalkoodii buray fa ulaa'ika xabidat acmaaluhum acmaashoodii ilaahay waa burtay buuli walaa tartaduu calaa adbaarikum dabadiinna ha u noqonina baa ilaahay yidhi waman yakfur biliimaani faqad xabida camalu wa fi laakhirati min alkhaasiriin qofka iimaankii ka gaalooba camalkiisii waa buray aakhirana khaasiriinta ayuu ka mid noqonayaa xadiidkii saxiixa nebigu wuxu uhi man badela diinahu faqtuluuhu ninka diintiisa bedelaa dila ayuu nebigu sala allahu alay waslam yidhi oo meel lagu sugayaa ma jira mar hadduu islaamnimada ka baxo inuu ku soo noqday qudha laga jaro ayuu markaa ka dhaxeeyaa hiya haddaba riddadu buu yidhi waa qadcu lislaami islaamnimada oo la jaro biniyati biniyatin niyo lagu jaro aw biniyati kufrin aw qowli kufrin biniyati lagu jaro aw qowli kufrin lagu jaro aw ficlin lagu jaro sawaaun waxaa isku mid ah qaalahu yidhiya istiisaan dheelleel u yidhiya aw cinaadan cinaad u yidhiya aw ictiqaadan ama ictiqaad iyo rumaysnaan uu waxaa rumaysan yahay uu sameeyaa wuxuu dhi sheekhu hiya riddadu iyo gaalagu waa qadculislaami waa islaamnimadii oo la jaro oo la gooyo macnaha qadcu istimraarilislaami wa dawaamihi islaamka sii jiriddiisa iyo sii daa'imiddiisa oo la jaraa la yidhaahdaa oo maxaa lagu jarayaa biniyatin biniyati kufrin gaalnimu niyey inuu iska gaaloobaabuu niyey mar hadduu inuu gaalooba niyeeyo hadda ayuu gaaloobayaaba waa inoo iman doontaa aw qowli kufrin hadal gaalnimo ah hadduu yidhaahdo ayadana waa gaaloobayaayo waa inoo iman doontaa hadallada gaaladaah gaalnimadaahina aad baanay maanta innaga hadalka gaalnimadiina ugu badaya weliba kuwii ugu waaweynaa ee ugu cuslaa oo ilaahaya oo la aflagaadeeyo nebiga oo la aflagaadeeyo diinta oo la aflagaadeeyo malaa'igta oo la aflagaadeeyo ayaa maanta innaga dee dhexdeenna daf ah marka aw qowli kufri ama hadal gaalnimo aw ficlin ama ficil iyo fal mukafirahoo qofka gaalaysiinaya oo uu la yimaado ayaa riddadu ku xasishaay ku timaaddaa haddaba sawaabun waxa isku mida qaalahu yidhiya hadalkaa istihsaan dheeldheel u yidhiya aw cinaadan ama cinaad ahaan iyo madaxadayg ahaan u yidhiya aw ictiqaadan ama ictiqaad iyo rumayn ahaan u yidhiya hadduu hadalkaasiba ka soo baxo ama ha ku dheeldheelayo ama cinaad ha u yidhaahdo ama ictiqaad ha u yidhaahdee waa gaaloobaya weliba dee qowlka maqsuudkaa ayaana la rabaayo haddii markii carabku waxaan uga horreeyo ama lagu qasbo ama khata ahaanba u yidhaahdo ayada maya waa hadaluu u qasiyey hadalkaa u qasiyey ama dheeldheel ha u yidhaahdo ama cinaad iyo madaxadayg ha u yidhaahdo ama ictiqaad ahaan iyo rumaysanaan ha u yidhaahdo midku darob ha u yidhaahdee waa ku gaaloobayaa qul abillaahi wa aayaatihi ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم nimankii nabiga iyo saxaabadiisa dhaleecaynayey idhi markaa niman ka cunto badan oo ka hunguri badan oo ka fulaysan marka lays helo maanan arag kuwa quraada ah misla quraa'ina oo kale ayaa ilaahay aayaadkan ku soo dejiyey markii la weydiiyeen waxay yidhaahdeen yacnii waxay ahayd un sheeko aan waddada markaa jidka ku maraynay ayay ahayd bay yidhaahdeen markaasaa ilaahay yidhi qul abillaahi wa aayaatii wa rasuulihi ma allah aayaadkiisa iyo rasuulkiisaa kuntum tastahziuun aydan kuwa ku dheeldheela laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ha cudur daarannina waa gaalowdeen inta alla rumayseen dabadii waa gaalowdeen ha cudur daarannina baa ilaahay markaa midkii uu yidhaahdaba ayada waa gaaloobaya hadduu qofku qof aangaadha oo caqli la yahay oo hadalkaa yacnii dee u kasaya oo qof carabku markaa uga sabqiyaan ahayn qof markaa la dirqeeyo oo la qasbayna aanu ahayn wuu markaa ku gaaloobayaa faman nafa saanic wallahu aclam markaa inoogu joogo